بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ka soo baxnay almabxath alawal baxhigii koowaad oo aynu ka dhignay birulwaalideyn tobankii baxhi oo aynu u qeybinay risaaladii xukmu ihdaa dawaabi qira'ati alqur'aani lilmowta waxaynu marka usoo gudbaynaa almabxath athaani baxhiga labaad ayaynu usoo gudbaynaa marka ugu horeysa baxhigaani waa baxhi dheer waxaanu ka samaynaynaa muqadimo yar ah oo khulaasatul qowl ah kabacdina markaasaynu tafsiilinaynaa marka baxhigan waxaa la yidhaahdaa almabxath athaani altamasuk bilkitaabi wasunna ama altamasuk bisunna ayaa la yidhaahdaa wa tarku lbidaci waltaqliid saddexdaas qaybood ayuu ka koomayaa marka saddex baxti baynu ka kala dhigaynaa marka ugu horeysa waxaynu leenahay atamasuk bisunna sunnaha in lagu dhego oo waxa weeye la raaco waxaana laga soo qaadanayaa xadiidka inoo imaan doona alcirbaad ibni saariya xadiidkiisa oo nebigu uu yidhi fa innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kathiira facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin tamasakuu biha wa caduu calayha binnawaajid halkaa ayaa laga soo qaatay tamasakuu biha ay bisunna tamasakuu bisunna sunnada ku dhega atamasuk marka waa qabsashada qofku inuu waxaan si fiican u qabsado oo si fiican u raaco ayaa tamasuka laga wadaa ku dheg weeye wa caduu calayha binnawaajid gowsdambeedka ku qabso marka atamasuk bisunna macnaheedu waxa weeye sunnaha xagga iyo xagga ha u dhaafin adiladeedana waa arki doonaa qabso macnaha sunnaha oo baro oo ku dhaqan oo dadka ugu yeer saddexdaa darajo ayay leedahay awalan waa inaad baratid oo sunnihii baratid thaaniyan waa inaad ku camal fashid thaalithan waa inaad dadka ugu yeertid waayo cilmiga iyo diinta waxaa loo baranayaa awalan waa miftaaxu lkhayr waa faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbika haddaadan cilmi yeelan waxa weeye cibaadadaadu kharaab bay noqonaysa haddaadan cilmi yeelan dacwo dadki uguma yeeri kartid sidoo kale macnaha marka ugu horeysa waa inuu qofku alcilmu la yimaadaa nebiguna waa tuu lahaa calayhi salaatu wassalaam qul haadihi sabiilii nebigu waa ti lagu yiri allah uu ku yiri qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii maujeeda marka nebiga iyo ciddii raacdayba waxaa la rabaa awalan taxsiilu lcilmi inay cilmiga xasiliyaan markay cilmigii xasiliyaan ayay markaa ku xigtaa alcamalu bihi markay camalkii la yimaadaan ayaa waxaa ku xigta addacwatu ila allah ka bacdi alsabru cala aladaa sida fii suurati alcasr ilaahay ku caddeeyey waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu waa cilmigii bay la yimaadeen iimaan bay la yimaadeen wa camiluu saalixaati marka jumlada ila aladiina aamanuu qofku wax ma rumayn karo biduuni cilmin waa inuu cilmi yeesho markuu wax rumaynayo waxaan uu rumaysan yahay waa inuu cilmi u leeyaho yaqiinsan yahay wa camilu saalixaat camalkii saalixaana way sameeyeen wa alcamalu bihi uma waxa weeye watawaasaw bilxaqi xaqii bay dacwadeeda dadka ugu yeereen watawaasaw bisabri waxa u sabreen markaa wax alla wixii adaa waa tan uu sheikh alislaam maxamed bin cabdilwahaab ka sameeyey waxa weeye masaa'ilka uu yidhi awalan waa alcilmu huma alcamal huma addacwa huma asabru idan markaan leenahay atamasuk bisunna qasdiga aan leenahayna waa alkitaab wasunna sida inoo imaan doonta oo waxa weeye waa lagu idlaaqaa asunna itabic sunna marka lagu leeyahay waa kitaabka iyo sunnahaba qabsa waa weeye ee maaha kit- in la kala saarayo marka waxaa kaloo loo deliishanayaa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa marka maa unzila ay alladii unzila ilaykum maxaa nebi maxamed laynoogu soo dejiyey alkitaabu wassunna qofku marka waxaa la rabaa inuu labadaa gacanta ku dhigo see u fahmayaa u raacayaa marka calaa fahmi salafi saalix wuxuu u raacayaa say abubakar cumar cuthmaan cali saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim a'imat lhudaa alquruun almufadala say u fahmeen kitaabka iyo sunnaha ayuu u raacayaa dariiqa wey dariiqa xaqa ah oo qofku ku badbaadi karo marka waa atamasuk bilkitaabi wasunna calaa fahmi salaf asaalix salaf saalix man hum iyo tacriiftoodana waa noo imaan doontaa idan baxhigan markaa khulaasadiisu waa nooca marka waxaan u qaybinaynaa haddii rabiidmo dhowr madlab madlabka ugu horeeya waxaynu ka dhigaynaa oo waxa waa qodobaynaynaa qodobka ugu horeeya waxaynu kaga hadli doonaa tacriifu sunna luqatan wasdalaaxan labadaba waa ka hadlaynaa waa madlabka koowaad oo laba cashar baan ka dhigaynaa tacriif sunna luqatan cashar gaaraan ka dhigaynaa tacriif sunna isdilaaxanna waxaan ka dhigaynaa cashar gaara kabacdi markaas ayaynu waxaynu u gudbaynaa insha allahu tabaaraka watacaala waxa weeye dikru aayaat aayadaha qur-aanka oo ku soo arooray oo ina tusaya calaa wujuubi itibaaci alkitaabi wasunna inaynu raacno kitaabka iyo sunnaha aayadaha ku soo arooray oo waajibka inagaga dhigaya ayaynu arkaynaa iyo aqwaasha culummadu ay ka yidhaahdaan waa madlabka labaad madlabka saddexaad waxaynu kaga hadlaynaa waxa weeye axaadiidu rasuulillaahi sala allahu caley wasalam alwaarida addaala calaa wujuubi itibaaci alkitaabi wasunna waxa weeye adilada ina tusaysa in kitaabkiiyo sunnaha la raaco oo axaadiita ah madlabka afraad waxaynu kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka watacaala aqwaalu salaf asaalix aqwaashii salaf asaalix min asaxaabati wataabiciina waman bacdahum oo ina tusaya calaa wujuubi itibaaci alkitaabi wasunna calaa fahmi salaf asaalix dariiqaas ayaynu marka ku wadaynaa insha allahu tabaaraka watacaala halkaa marka saasaynu ku socodsiinaynaa oo baxhigaani waa baxhi muhiima waana baxhi dheer aad iyo aad muhiim u ah ulajeedaduna waxay tahay qofku markuu baxhigan fahmo waxaa u fududaanaysa inuu sunnaha nebiga raaco oo ku dhego waxaana u fududaanaysa inuu bidcada iyo taqliidka bannaanka ka maro waayo calaa cilmin wa basiira ayuu ku soconayaa qofku waa badbaadayaa markaa insha allahu tabaaraka watacaala isagoo mar walbana ilaahay baryaya oo isagu aan naftiisa tala saaranayn oo mar walbala yaa muqalib alquluub thabbit qalbii calaa diinik ilaahu diinta igu sug oo waxa weeye xaqa igu toosi mar walba isagoo ilaahay ka baryaya intaa qofku hadduu la yimaado dariiqii wanaagsanaa ayaa loo rajaynayaa markaasay u fududaanaysaa inuu waaridkiisna wanaag u sameeyo kitaabka iyo sunnahana ku dhego insha allahu tabaaraka watacaala intaas ayaan muqadimada uga baxayaa kabacdina waxaynu gelaynaa qodobada kale walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin